walaalow waldagaal haqiyara todobada qasadeer kudhi eryd la jiraan xaalkaan degayi alxamdulilah inta ilahay nima hadiqon xaalkan ila degayi waaya wararka qaar ee sheegahaya inti deegaan deegaan hooskooyow degmadaasi dagaal ka dhiyay isla mar ahaantaasna shabaab la wareegen may ku jir warkaasi waa lakakoobow wal macnaha lakuyaaqyaqsadow warkaas waljaran ee lanki degmada qasadeer oo haddana guddoomiyaha degmada ku ahaa waana masoog kadhaqan in kusheekay faraw hade lang macnaha warshii la qorda maya kasa lang ilahay ina kudheedo wallahi laman ka ona malayana majaro de cadowga deegaanka le kugaha koro lakin lang hadii wili may ka korda majaro kasay waayahay marka may arintun ilan ma isku sheegnay jarana meelsiinku dheer nagadoy dagaal yar nagadoy dagaal weyn nagadoy wal tuhun e oo isin dheegdan jarana oo weerar ciidanka suubiyan oo adniyo dagaal noo dheer iyo dagaal noo dhow dhow koodhanga jaro dadka macnaha hoy waalanka ilaahay sheegay lasii dhibaateeyo haayo walanjarna kashaqeeyo haay wala aamini korma oyo sheegaayan macnaha boqolkiiba sagaashan iyo qadaadiic geema nagadaayan lankii diintii ilaahay kugaran ilaahay awoodin kugan sheegado hayo umadiisna macnaha guduma kadhamaayo hayo kadilo hayo gaajo kadilo hayo dungiyo hayo intaas adaragtay qarxiyo hayo dan noocaasi oo lamid a waliyo sheegan lankii dhagaysada macnaha kudaran ama deegaankaana nagadu warshideedan ku jaro caqabadan ku jarto dagaalma ku jaro xayi waayo degmada qasida rafaylata dad maamulkiisiin kala tirsan oo hatan arrintan walbun ku jirna warbaahinta la wadaagay wallahi lankii la wadaagay suu hooseyta walaalow tuulooyin deegaankan ayaa beelo hooseena oo dagaal ku dhii oo al-shabaab la wareegtay lankii sheegay maamul mee cadowga nagade waana xaqiijiya lena manaa hala xaqiijiya lena manaa tuulada iyo gaalada manaa dagaalka ciidamada dawladda iyo ciidamada manaha dawladda koonfur galbeed iyo manaha qolada leeraha khawaarijiinta ka kulmeen oo manaha ciidamadii kubasamin hadda codsade ismasin qodsade lankii sheegay inay warta cadaysuna qodsade saas oo kale maamulkii tilaabo nooc ay ku qaado kortaan shaksiyaadka noocaasi ah walaalow gulsha xungey wala eraa waa jara gulsha xungey wala eraa waa jara oo sida viruska umado kale waa jara ilaa la ara wala kudhex saaro majiilin gordaana dadka kasoocon ladhalada lamidiga ladiin sheegada laakin diintan lahayn marka wala noocaas oo kale inay una cadayno kadibna inay una cadayno uma shaqoona diyaarangana mar lamaad mar saddexaad mar afraad umado idhadan sidaas oo guud ahaan soomaaliyeed hadana dowlad goboleed koonfur galbeed wayn cadeeyey geel ama tuulo degmada qasreer hooskooyaasu oo cadowga khawaarijiinta ee al-shabaab iyo macnaha mujaahidiinta ciidamada dawlad goboleedka koonfur galbeed ka dagaalame ma jarto meelyaha noo saareenna ma jarto wadankaana degaye kidama qawno lankay warkaasi em isu khaaskeeyi waana gubsha xumeeyi laha virus h i v idinku daran waa lahaa waayahay kansaha dheere muddo go-doonga ka jarti waylan furay garoon diyaaradeed ka waran garoonkaas diyaaradeed shaqeeyahay walaalow maada kudeertooy garoonka macnaha maamulka degmada qaso dheer iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed guud ahaan oo madaxweyne shariif xasan sheekh aadan horgudumeeye iyo macnaha xukuumadiisa iyo gaarlamanka iyo macnaha dadaalgeliyeen maamulka degmada dadaalgeliy bulshada degmada qaso dheer dadaalgeliydi alxamdulilah wasiirka amniga gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo taliyaha ciidanka jenaraal maceenaha shiino iyo wasiir xasan eelay yaa macnaha way hakadegeen geeya haytin lamada macnaha taariikhdii haytin lamada geliyaha kadareen ciidamada mushaar la kasii alxamdulilahi raggi lcaalamiin geekana way hakadejinay oo sagaalkeedka u n s d d d s s hakadejini iyo w s g hakadareen geenamadan hadday adan kila hadalow newda kakooyan kawada hadalnay haddana kasagootini garoonka kuduulen garoonkan garoon fulan official e shaqeeyaw waana garoone hadda macnaha macmalka ee la isticmaalo garoonkan kaqaymi gadaminiheeni caddeeyan kasay waayahay dhanka wafuudda geeka koyti markii unan guda galna w way sheegtay in hay-adda wal-aamowka iyo saas oo kale kuwa gargaarka iyona qeyb ku-e geeka kooyan may kumid hayan qodobada an kooyan may kuwada hadalnay may kuwada hadalnay bulshadan qasadeer oo dhibaatooyin ka haraagi saddex xilli manaa awaarta ilahay karidida imaan facallah raluwa jamiil iyo eto in macnaha arrinkaasi una la waraysadaan la wadaagano hindhoosha kaarigan ko iyo garoonkan una furnay macnaha maamul ahaan iyo dawlad goboleed ahaan una unfurni iniyo hakadagaano macnaha umadasilin gargaariyo haddana hindhoosha kaarigan aan kooyan garoonkiina anfaciyana ereen bulshadii dhibaataysanaadiwada una sheeganin isla barani insha allahu tacaala xiliyada waygan ereen macnaha jaral food institution aan soo goydawaan qaseer kasay waayahay marka markii indhoojo walkaaragan siin sheegayna waktiga rasmiga ah iyo gargaaran suu bii doonaan dadkaas way shal qaadanay macnaha telefoona shal qaadanay imayla shal qaadanay insha allahu tacaala dee inii wada xiriirno ka galangnay iyona mas-uuliyiintii macnaha iyo la wadaaga fadeen macnaha waliyo lakulagaya kanagadaaya anina maamulkii kay gulshada tiilay way un macnaha dadka saasana kala nagadaya la wadaage insha allahu wal intaas ku dambayna way nagala doontee macnaha inuuna xiriir suugiino kadibna siida sinlin gargaara fara iyo xilliga iyo goorteen kaagoon macnaha isla baron haddii ilahay raali kana waan ka gacan siina angaanka shi haddii ilahay yar garoonkan marka maadaama la furiyo isletaa way wal ku bedelay nololii dadkii ka nooli degmada qansa hadheere mislihi mislihi eeda huwa macnaha isletaa shakigeliyaas kuwa kuwa insha allahu tacaala ilahay edishay nolola qasdeer iyo jawsha in wal ku bedela boqolkiidi laman boqol aaminsina waan huwa insha allah ilahay edishay bulshada macnaha idaacadda wartan oo dhegaysadaas oo guud ahaan soomaaliyeed gaar ahaan dowlad goboleedka koonfur galbeed way lahaa walaalayaal oo gacaliya dowladnimadu macnaha shay qaali ew eed iyo eed qaalan ew macnaha shay dowladnimada in la saacido gahanta dowlad lin saacidna macnaha fardool haysada mashaqeeyaas way lahaa macnaha min heer tuulo heer geeleed heer degmo iyo heer gobol iyo heer dowlad goboleed way lahaa bulshada soomaaliyeed way xushmad iyo qadarin le ankoodsadeey inay la taageero dawladda la taadageliyo lugaasheeda kasulintu nagatu macnaha la gargaari ilaahay qaangaariyo kunagadaas insha allahu tacaala ilaahay edishayna anfaca doonta way lahaa walaalayaal macnaha hal iscaawiyoy dawladda halkarasirumoy insha allahu tacaala ilaahaygii caza wajal hayna dheen kaalmayi doono waana ka guulaysan doona tan kale way lahaa haddana ummadda in in isnaxdo lagama maarmaan ee liis taageero kii keen dhibaataysan inuuna taageerno dawladdii dhibaata ee macnaha gobolkii dhibaataysan degmadii dhibaataysan in sigaar ilin fiiriyo iniguna macnaha aan nafsadiida kow ahaa isku garaarajiyno shaksiga liidoon haddana macnaha la taarget garay ama macnaha isri gargaar ahaana rusio la faacido lahaa walaalayaala way siin lahaa macnaha insha allahu isaacidneen dawladda sidan saacidneen ilahayna tala saaradeena diintan akridaan insha allahu tacaala waa hagaag dhugunsudayaalkaas waliba ay guddoomiyaga degmada qansaha dheere ee gobolka baay aadan cabdi qooqne oo si toosa idaacadda warsan qadka taleefonka un ku kormay mudane guddoomiye eedan maadsanta saasoo kale walaalkay adina maasanta khayr badan markiin rajeya insha allah